subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda maamulka gobolka gedo ayaa eed la xiriirta in raashin loogu talagalay gobolkaasi ay dowladda turkigana bixisay ay sheegeen in lagu iibsaday magaalada kismaayo arrintaasi oo ay ku eedeeyeen inay qayb ka ahaayeen saraakiil kasoo jeeda gobolka gedo iyo maamulka jubbaland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka gobolkaasi maxamuud sayid aadan haddaba guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule canjeex ayaa u waramay wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan oo stuudiyaha igu wehelinaya wuxuuna ku bilaabay warkiisa raashinkii kun iyo labada boqol oo tan ee ay qaybta u yeelatay jubbaland qaybta gada ay heshay maadaama gada xor ay tahay toddobadeeda degmana ay xor yihiin gobolka jubbada dhexana uusan xor ahayn jubbada hoose iyo gado raashinkii loo qaybiyey ee kusoo aaday shantii boqol oo tan oo raashinka ahaa oo gado kusoo aaday raashinka isagana waxaa lagu gatay magaalada kismaayo yaa lagu iibsaday marka taas wey wixii aan ka cabananay oo aan ka sheegana ilaada sidee baad ku xaqiijin kartaan in raashinka lagu talagalay gobolka kismaayo lagu iibsaday arrinta aad wax cad weeye waa wax kismaayo iyo gado iyo meel walba laga ogyahay waxaana laga gaday baqaarada kismaayo waxaad ogtahay raashinka hay-adda not for sale baa ku qoran maba la gadi karaba marka wixii aan la gadi karin baa la gaday raashinka marka saasaa loo iibiyey waa waxaad ogaan kartaan weye waa la gaday dadkiina ma soo gaarin gobolka raashinkii eedeyn culus baad sheedinaysaa marka mar waxaan ka ahayn raashinkii la gaday oo gobolka laga og yahay cadeymo kale ma haysaan oo intaasi dhacsan cadeymo annaga waa haynaa madaxweyne ku-xigeenkii markii aan la hadlay oo aan idhi raashinkii waa la gaday see wax u jiraan wuxuu igu yidhi raashinka diiwaan u saarnay guddigaasna golo wasiirna ka mid ahaa raashinkii asaga ahaana waa la gaday isagaaba afkiisa iga cadeeyo waa la gaday buuguyi raashinka isaga
haddaan kaa dhex galo anjeex haddaan kaa dhex galo madaxweyne ku-xigeenku waan wareysanay maxamuud sayid aadan wuxuu leeyahay wax la gaday ma lahan wax la iibsaday ma lahan waa hadal aan waxba ka jirin raashinka qaybintiisna wuxuuba ka bilowday uu leeyahay gelinkii dambe isniinta ilaa iyo shalay isniintii magaalada doolow qaybo ka mid a gobolka gedo hawshan way soconaysaa ayuu leeyahay marka arrimahan sidee bay isku qaban karaan abawaade raashinka doolow laga bixiyey meesha lasoo mariyey baa la rabaa maxamuud madaxweyne ku-xigeenkii weeye gobolka gadana sida wax lagu gaarsiiyena wuu yaqaan dadka meesha joogana aqoon buu uleeyahay degmo walbana odayaal guurtay oo dhisan bay leedahay culamaa udiin bay leedahay ganacsatay leedahay guddiyaha abaaraha ka jira degmooyinkao ka dhisan guddiyada iyaga ahaana deeqaha lasoo gaarsiiyaa markii la keena ayagaa gacmahooda arkay ku qaybiyey maxaa jira waxay ka yimaadaan deeqaha meelo badan bay ka yimaadaan oo dalka iyo dibadda gobolkii haddaad joogtid ma waxaad leedahay wax laga qeybiyey haba yaraatee degmada doolow ma jiraan oo isniintii ka bilowday arrintaas ayada aniga waxaan ku cadeynhayaa gobolka aniga waan joogaa wax raashiin ahoo naga soo gaaray raashinkii turkiga oo aan sugaynay oo deeqda soomaaliya uu siiyey oo dowladda soomaaliyana ay qaybisay oo maamul goboleedyada ay gaarsiisay waxaan ku cadeynhayaa inaysan gobolka gado waxba ka soo gaarin waxa ay lahaydna lagu gatay maayo marka doolo waxba lagama qabin haba yaraatee deeq noocii doontaa aad had leedahay anigu taas ma aaminsahay waa tahay baa degan hay-ada kalaa degan hadee waa la gaarsiiyaa maarata isheeg way jiraan waxyaaba laga qaybiyo fara badan laakiin raashinkii turkiga ma soo gaarin doolo mana marka ya yayaa tuumaysaan yaa tuumaysaan in raashinkan ay iibsadeen raashinkan guddiga loo saaray baa yaa mas-uuliyadiisa iska lahaa madaxweyne ku-xigeenka annaga wuxuu noo sheegay guddi ay kamid yihiin wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiirka xanaanada xoolaha rag ay ka mid yihiin baan u xil saaray buu yiri ragga iyaga ahaa baan raashinka gabay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka wuxuu noo sheegay dhinaca kale in aad adigu xilkii gobolka gedo aada u haysay ee maamulka jubbaland marka hore iyagu ku magacaabeen haddana lagaa qaadee arrintaasi maxaad kala socotaa haddee arrintaas in naloo sheego maaha oo liyabaada maaha waa waxaan kuu sheegayo weye mabay soo gaaa maba annagaan maqalba annaga mabaana maqalba waxaan sugayna annaga wixii aan ka cabanayna inaan helno guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule canjeex ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay jamaal axmed cusmaan
ragga uu canjeex eedeynayo waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo hadda ku sugan degmada doolow ee gobolka gedo waxaana uu halkaasi u joogaa sida uu sheegay qaybinta raashinkii dalka turkiga ugu deeqay soomaaliya ee gargaarka qaybta gedo u gaarayey waxaana zaare cabdi axmed oo hadda suuriya ugu helisa khadka telefoonka kula xiriirtay maxamuud sayid aadan isagoo kusugan magaalada doolow ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa dil degmada beled xaawo ee gobolka gedo xalay lagu geystay suldaan idriis cabdi aadan oo ka mid a salaadiinta gobolka ku dhaqan ina lilah wa ina ilahi raajicuun saaxir adeer waa run barfiidkii ah salaada makrib dabadeed ayaa nabadoonka iyo nin kale oday oo la socday nabadoon idris maxamed cabdi iyo nin la yidhaahda axmed cabdullaahi xayd dhibkaas soo gaaray haddii nimankii nabadiidkaayoo shaadiintaha ayaan u malaynaynaa walow baaris aan ku jirno habka uu falka u dhacay iyo dadka fuliba ummadda soomaaliyeed iyo dadka gobolka gada degan iyo dhammaanna waa ugu tacsiinaya nabadoon suldaan idriis maxamed cabdi oo nin aad iyo aad gobolkan ugu qiimo badan ahaa gacan ka xardaran baa dishay ilaahay ha u naxariisto intii uu ka dhintay iyo qoyskiina samar imaan allah ka siiyo annagoo dhanna samar imaan allah inaga siiyo waan hubaa kuwii falkaa fuliyeyna inay adduunyadana canqaab kula kulmi doonaan aakhirana ay canqaab kula kulmi doonaan waa gartay bal waxaad iga warantaa madaxweyne ku-xigeen magaalada beled xaawo xuduud ayay saaran tahay haddana falalka dilalka ayaa mar kasta sidaanoo kale ka dhaca ama nabadoon dhaqan ama dadka caadiga ee shacabka lagula beegsado saas oo kale maxaa ammaanka maamul ahaan aada ugu sameyn weydeen deegaankaasi si loo sugo amniga dadka deegaanka
runtii sahrey waa arrin fiican dhibku waa dhacaa horta magaalada magaalo weyn oo magaalooyinka gobolka geda magaalada hadda ugu weyn weeye xaduudda saddex geesood ay ku taallaa haddii nimankaan argagixisadana waad og tahay oo caalamkii oo dhan bayba maanta dhibaatada ka wadaan meel walba oo la is yidhaahda ammaankeeda waa la sugayn haddii nin laftiisina halligayo adigana ku dilayo uu eg kula dhashay maskaxda laga xaday haddee waad og tahay mar walba khatartiisa way iska badan tahay magaalada maamul baa ka jiro ammaanka waa saxan yahay gacantaa lagu hayaa laakiin haddana shilalka way dhacayaan oo haddii niman culamo ah ama salaadiin ah oo cidno aana godob ka qabin siyaasad ku jirin ciidamo aan ahayn oo masaajida ilaahay ka cibaadeysanayo haddii qof qof looma waardiin karo marka sidaas weye say shilalka ku dhacaan aad iyo aad baan noogu xunnahay waa garta n adigu waxaad haatan ku sugan tahay sida ugu maqaalaha gobolka gado waxaa ka timid kismaayo dhowaantan waxaa jira warar sheegaya in maamulkii hore ee gobolka gado la bedelay maamul cusubna lagu bedelay maamulkii hore ay ka biyadiideen arrinkaasi buuq fara badan uu ka taagan yahay maxaad nooga sheegi kartaa aniga iyo wasaarada iyo dad wasiiro fara badan baa gobolka nimid dawladda cusub ee jubbaland qorshe aan degsanay shan iyo afartan casho in dhammaan deegaanada aan gacanta ku hayno ee jubbaland laga fuliyo oo ummadii wax wanaagsan oo duwladnimaha loo qabto ciidamadii dib loo habeeyo oo la diyaariyo oo xuquuqdoodii iyo sharaftoodii iyo sida ay dalka wax ugu qaban lahaayeen loo diyaariyo maamulada dib loo habeeyo oo ciddii loo gartay inay wanaagsan tahayna la howlgeliyo oo shacabka sharaf ku dhexle cidda kalena la yidhaahda dib loo habeeyo qorshe ballaaran oo shan iyo afartan casho ah oo dhammaan toddobada degmo gobolka mid walba aan shan maalmood intaan tagna aan ka fulinayna ayaan wadanaa aniga iyo xukuumadda la socoto gudoomiyihii gobolka waa la bedelay gudoomiye kalea lagu bedelay haddii guddoomiyaha gobolka marka horeba maamulka jubbaland baa magacaabay haddana maamulkii baa bedelay waxay ila tahay intii hore usoo qabtayna waa ku mahadsan yahay xil kalena asiga naftiisa loo bedelay bedelka kaleo degmooyinka ka socdana hadee inta counsilskii ama golihii deegaanka laga dhisayo dib u habeynun xagga maamulada ku saabsan weeye mar gobolka gado waa markii labaad muddo aada u isugu dhow oo la kala bedelaya xubnaha maamulka marka maxaa mar walba isbedel loogu sameynaya iyadoo deegaanada qaarkood ina gacanta ku heynin dabcan dadka deegaanka ay tacaddi badan sheeganayaan ay kamid tahay inaan la siinin gargaarada deegaanada kale ay helaan dhibaatooyin fara badan ay jiraan maxaa maamulka wakti walba in la bedelo sabab u ah
runtii waa horta meesha dib uxoreyn baa ka socotay barnaamijkii hore oon hogaaminaynay sanado ka hore shan sano lix sano waad ogeed hab fiican baa gobolka looga howlgalay isbedelkii ka horreeyey mid siyaasadeed buu ahaayo hadii nidaamkii jubbaland iyo ma ana wada dhisan iyo waa isku khilaafsannahay ayaa jirtay shirkii ugu dambeeyey sanadka hore aan doolow ku galnay markaan heshiina kadibna haddee madaxweynaha ayaa awoodda dastuurka siinaya isaga inuu isku shaambeeya maamulada heer kastay joogaan haddii madaxweynaha gartay markaana in dhowr xubnood la isku bedelo haatanna isbedelka imaanayo dadka iyagoo waa dad wada wanaagsan hawsh ka wada qayb qaadanayo toban iyo laba way isbedeli karaan marka wax kaloo mashaakil ah ka jira lama arka waata ugu dambeyntii waxaa jirta waayadan hadalheen la xiriirta in raashin loogu talagalay gobolka gado uusa soo dhaafin magaalada kismaayo gargaaradii turkiga ay ugu talagaleen gobolada maamulkii horey u jira ee gobolka waxay ku eedeynayaan saraakiil iyo mas-uuliyiin adiguba aad ka mid tahay in wax isdabamarin ay ka dhacday magaalada kismaayo gudaheeda oo raashinkiiba uusa soo gaarin ama la gatay marka arrintaas maxaa uga jawaabi lahayd xaashailah horta mahmaha soomaaliyeed baa jirta waxaa la yidhahdaa af caytamay qofkiisa ku yaallaa aniga iyo mustawahayga iyo raashin horta maba isu nimaadno waa jirtay deequu turkigana siiyey raashinkaa markuu yimid waa la qorsheeyey gobolka geda qeyb baa kaga soo aaday mas-uuliyadda wasaaradda arrimaha gudaha ahayd siday ku maarayn lahaayeen oo gobolka ku gaarsiin lahaayeen aniga iyo madaxweynahaba waa nagala tashadeen waa isla garanay toddobada degmo gobolkana waa la gaarsiinay hadda degmadan doolo waa nimidna waa laga qaybiyey qeybtay ku lahayd lixda degmo kalena markay waftigayga tagaan degmo walba intii raashinkaa kaga soo aado loogu talagalay dadka ugu tabarta yar baa la siinayaa xar iyo habeen hore haddaad fiirinaysa t v-yadan waa ka baxeen raashinkii halkan laga siiyey marka waxay la tahay dadka iyaga annaga aan u gurmanayno aan u dhimanayno deeq dawlad kale ayna siisay oo loogu talagalay cid maanta mas-uuliyadda jubbaland oo hawa ka geliso ama si kale u maamulayso ma jirteen maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu kula hadlayey wariyahayaga zaare cabdixamiid oo washington joogta